asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan waxaad ku soo dhowaataan qodobada wararka caawa aan idinayna kuwada ugu waaweyn faahfaahina ka soo baxayo qarax ismiidaamina uu ka dhacay magaalada beledweyne ee maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlay khasaaraha ka dhasha qaraxaasi wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka tacseedeeyey dadkii ku geeriyooday qaraxaasi ka dhacay magaalada beledweyne ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka uu la wareegay deegaano dhaca galbeedka magaalada beledweyne iyo militariga soomaaliya oo howlgal ka wada halkaasi gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka iyo weliba safiirka dowladda qatar ee soomaaliya oo ka wada hadlay sidii dowladda qatar sodmo uga caawin lahayd gaarsiinta gargaarka goobaha dagaalamayaasha shabaab laga saaro maamulka puntland oo xukuno kala duwan ku riday rag loo heesto eedo kala duwan oo ay ka mid yihiin inay ka tirsanaayeen kooxda daacish
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa sabti axad ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhowaataan warkii oo faahfaahsan faahfaahino dhilaada ayaa kasoo baxayo qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir wararka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka imaanayo ayaa sheegaya in qaraxasi maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac qaraxan ayaa la sheegay inuu yimaaday ka gadaal markii gaari laga soo buuxiyay walaxaha qaraxa lagu bartilmaameysaday goob markaasi jagboontaheed oo ku taalo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo ciidamada markaasi ammaanka ay ku sugnaayeen sidoo kale xaafadda qaraxuu ka dhacay ayaa la sheegay inay ahayd meel ay ku badnaayeen maqaaxi iyo goobo ay si weyn dad ay kaga agdhow yihiin warar dheeraada ayaana kasoo baxaya qaraxan iyo weliba xogtiisa qaraxan dhawaqiisa ayaa si weyn looga maqlay qeybo kamid a magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaana uu dhacay abaaro duhurnimadii maanta bar kontarool oo aada u mashquul badan ayuuna ka dhacay qaraxan waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiy waxyaabaha qaraxa kaasi oo ku qaraxay goobtaasi iyadoo sidoo kale uu ka dhashay khasaarihiis ugu jira dhimashiya dhaawac ilaa iyo tobaneyo ruux ayaa lasoo sheegaya inay ku geeriyoodeen halka dhaawacana la sheegayo inuu kor usii dhaafayo tiri intaasi ka badan qaraxan ayaa waxyeelo badan waxa uu gaarsiiyey dhismayaal ganacsi oo ka agdhowaa goobta qaraxuu ka dhacay iyadoo la sheegayo inuu saameyn uu ku yeeshay qaar ka mid a guryihii agagaarka halka qaraxuu ka dhacay markaasi ku yiilay beledweyne ayaa ah magaalada labaad ee inta badan qaraxyada ceynkan oo kale ka dhacaan weerarka mas-uuliyaddiisu waxaa sheegtay dagaalamayaasha shabaab mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay mas-uuliyiinta ka hadashay waxaa kamid ah guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo warfideenka kula hadlay magaalada beledweyne kadib qaraxan waxa uu faahfaahin ka bixinayaa siday wax u dhaceen
ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun intii ku dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana allah bogsiiyo waxaan taagannahay meeshii maanta masiibadu ka dhacday nimankii khawaariijta ahaa gaarigii ay ummaddan inay ku halaagaan ay u soo direen ayadoo hay-adaha amnigu ay xogtiisa hayaan ciidanka buliiskuna hayo ciidanka militariguna ay daba taagan yihiin oo in la qabto la rabo uu isku qarxiyey masiiba halkan ka dhacday xaafaddii buundakoowaad iyo horseed wax ku haray oo dad ama degaanuhu ma jiraan sidaasi u burburtay nimanka markaa khawaarijtaahi maanta dhibaatadaasi u geysteen magaaladan beledweyne gaar ahaan xaafadan masiibaduna indhihiinaad ku aragtaan ama waxa dhacay waa cad yihiin marka waxaan leenahay wixii intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahi subxaana wa tacaala ha u boogadhayo khasaaraha meeshaan ka dhacay naf iyo maal wax la koobi kara ma aha hay-adihii cisbitaalladii ayaa weli gacanta ku haya boliiskii iyo hay-adihii iyo intii kale gurmadka halkan ugu soo gurmatayna waxaan leenahay waad mahadsantihiin dadkana waxaan leenahay dhibaatada maanta nimankaasi khawaariijta ahi dalkan iyo dadkan u geysana waad ogtihiin waxaan faraynaa in la iska kaalmaysto sidii looga hortegi lahaa la gacan siiyo ciidamada amniga ku shaqada leh oo ama kaantaroolada joogo ama shaqadooduba ay tahay inay dhegadhegayaan axwaashaas la socdaan dadweynaha marka haddii cid la turayahay ma jirto hadduu hooyo yahay hadduu abba yahay hadduu ganacsada yahay hadduu jidka ku joogo cid cafina haddii aanay jirin haddii cid la farayahay marka meel lagu gabadahay ma jirto maanta masiibada meeshaan ka dhacday waad aragtaan godkaas weyn waa meeshii baawarku ku qarxay iyadoo ciidamada amnigu hayaan gaarigan gaariga ciidamada militariga oo daba socdo gurmadka buliiska u soo aaday oo baawurka hor taagnaa waa meesha ku baaba'san taliskii buliisku waa joogaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa in la iska kaalmaysan doono dhibka nimankaasi ama noo geysan ama noo soo wadaan waxaan ku soo koobayaa khasaaraha maanta meeshaan ka dhacay wax yar ma aha ilaahay baan maaragtay ka hodansanaynaa intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna rabbiga subxaana wa tacaala ha noogu boogadhayo insha allah inteenna kalena inaan dadaalno aan garbaha isqabsanno sidaasaan rajaynaynaa maanta masiiba halkan ka dhacday inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun
waxa uu ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan sidaad maqlaysana waxauu ka hadlayay qarxi maanta ka dhacay magaalada beledweyne oo uu sheegay in lagu dhammaaday geesta kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay qaraxaasi ee dagaalamayaal shabaab ay ka geysteen magaalada beledweyne oo khasaaraha badan dhaliyay ra-isulwasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu ka tacsiideeyey shacabka soomaaliyeed ee maanta ku naf waayey qarxiis miidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-isul wasaaraha soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku tilmaamay qarax beledweyne ka dhacay fal argagixiso oo fuliynimo ah oo lagu beegsaday shacabka kaasi uu sheegay inuu dhaliyay khasaare isugu jira dhimashaya dhaawac iyo weliba burbur baaxad leh ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa alla subxaana wa tacaala waxa uga baryay in kuwii ku shahiiday qaraxii magaalada beledweyne injineer tulfardooso uu ka waraabiyo inta ku dhaawacmatana waa caafimaad deg dega uu siiyo inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ka dhacay magaalada beledweyne ee ku dhintay ugu yaraan ilaa iyo toban ruux halka tiro kaleetoo labaatamiyo gaarayana ay ku dhaawacmeen si kastaba magaalada beledweyne waxa uu horey weerar kala duwan oo qaraxyaah uga fuliyey dagaalamayaal shabaab waxaana ku geeriyooday dad fara badan oo isugu jiro askar iyo saraakiil ciidan mas-uuliyiin iyo weliba dad shacab ah geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino hay-adda sodma ayaa safiirka dowladda qatar ee soomaaliya waxa markaasi ay kala hadashay arrimo ay ka mid yihiin sidii ay safaaradda dowladda qatar ay gacan kaga siin lahayd ee dowladda soomaaliya gurmad gaarsiinta goobaha lagala wareego dagaalamayaal shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga maxamed kalfe
maaliyeed ee sodma mudane maxamuud macan cabdulla ayaa maanta xarunta dhexe ee sodma wuxuu ku qaabilay safiirka dowladda qatar u qaabilsan soomaaliya mudane cabdalla binu salmaan al nuceymi iyo mas-uuliyiin ka tirsan qatar foundation iyo hay-adda qatar jarati waxay ka wada hadleen sidii dowladda qatar ay sodma uga caawin lahayd gaarsiinta gargaarka goobaha laga saaray al-shabaab ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxay sidoo kale mas-uuliyiinta ka wada hadleen sida dowladda qatar uga qayb qaadan lahayd u diyaargarowga iyo ka jawaab celinta duufaanta elnino oo laga cabsi qabo inay ka dhacdo qeybo ka mid ahi dalka intaasi kadib guddoomiyaha iyo safiirka waxay si wadajira u booqdeen xarunta howlgallada gurmadka deg dega ee hay-adda sodma taasoo ay ka daafureen qalabeynta xafiisyada dabaqa hoose oo dhowaan fulisay qatar jarati guddoomiyaha iyo safiirka waxay isla dhagax dhigeen si wadajir ah masaajid laga hirgelin doono gudaha xarunta howlgallada gurmadka deg dega ee hay-adda sodma guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa uga mahad celiyey safiirka iyo dowladda qatar garab istaagga ay mar walbaba la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba waxaa nala jooga walaalaheenna qatar oo uu hogaaminaya safiirkeenna safiirka u fadhiya soomaaliya dowladda qatar iyo hay-adaheeda kala duwan sida hay-adda qatar jarity iyo hay-adda qatar fan waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa garab istaagga ay runtii nala garab istaagsan yihiin ballanqaadka ay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka soo socdo iyo xaaladaha aan ku jirno iyo ama ha naqato dhulka la xoreeyey oo runtii ama kan la xoreyn doono oo ay nagala qayb qaadan doonaan sida dadkaasi adeeg service loo gaarsii lahaa ama ha naqato xaaladaha culus oo hadda nagu soo socdo oo ee, roobabka iyo daadadka wato oo alniinada magaceeda loo yaqaano ah waxaan ee, runtii kaloon uga mahad celinaynaa inay ee, nala qalabaynayaan ooy n- na diyaarinayaan oo ay wax kasta oo runtii aan u baahanno ay garab naga siinayaan waxaan runtii uga mahad celinayaa runtii een, howlaha badan ay nala wadaan oo ama gargaarka xaggiisa ha naqato ama emergencygiisa ha naqato ama runtii resiliensiga iyo dibudhiska dalka ha naqato een, oo ay hadda runtii maanta ay nala dhagax dhigeen ee, masaajid runtii aan rabno inaan halkaani ummaddu ay ku cibaadaysato waxyaabo kalantooda runtii badan oo ay naga ballan qaadeen oo ay nala samayn doonaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ee, runtii meel dheer iyo safar dheer iyo garab istaaga ay noo muujiyeen waana runtii ummadda soomaaliyeed runtii muddo dheer ayay runtii kuma ammaano oo dee waa aragteen waddooyinka ay noo dhiseen iyo waxa ay noo qabteen madaxa guud ee hay-adda qatar jarati qaybna ka ahaa kulamadan iyo booqashada xarunta howlgallada gurmadka degdega ayaa sheegay sidan مع اخواننا الاشقاء في هيئه الكوارث الصوماليه لتدشين وافتتاح آه، هيئه الكوارث المكتب الرئيسي آه، طبعا من خلال هذا المشروع سعت قطر الخيريه لتقديم آه، تاثيث هذا المركز واللي نسعى من خلاله مع اخواننا في هيئه الكوارث آه، ايضا لتقديم دورات آه، فنيه تاهيليه لبعض الكوادر آه، في هيئه الكوارث ان شاء الله الدعم دعم مستمر ونسعى ايضا اليوم آه، باذنه تعالى لوضع حجر اساس ايضا ل- لمسجد في هذا المركز وان شاء الله دائما آه، دوله قطر بمتبرعيها آه، واقفه مع اخوانها في آه، جمهوريه الصومال دائما وابدا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته intaasi kadib guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta ayaa booqday isbitaalka martini oo laga hirgelinayo xarun cusub oo lagu daaweyn doono dhaawacyada iyagoo booqday qeybaha kala duwan ee dhismahaas maxamed cusmaan cali maxamed kalfo warbaahinta dalsan muqdisho
geesta kaletana ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran waxay ka fuliyeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan deegaan hoostaga halkaasi oo ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa deegaanka dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab howlgalladan ayaa ka dhacay galbeedka magaalada beledweyne waxaana fuliyey ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo weliba xoogaga markaasi shacabka ayaana waxay xaqiijiyeen inay al-shabaab ay kala wareegeen deegaanada ay ka mid yihiin ceelkabar iyo weliba jabrow oo dhaca galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee soomaaliya halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan shabaab ciidamada ayaa weerar dhowr jaho ah waxay ku qaadeen deegaanka luuqa jeelo la yidhaahdo oo ah goob dagaalamayaal shabaab ay ku qaadi jireen lacago markaasi ay ka qaadaan dadka safarka ah ee gobolada dhexe sida lagu sheegay war lagu baahiyey warbaahinta dowladda saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa ka warbixiyey howlgalkan waxaana ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dadka deegaankuba ay si buuxda ugula wareegeen deegaankaasi guud ahaana warkii habeen aad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waan idiin akhrinaya anigoo cabduqaadir cismaan indhoy akhyaartana dhegeysataa ee caawa waanaga intaa warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel
iyo magaalo meel kasto